بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله و... أما بعد جمعadii baynu kusoo dhex jirno أحكاamteedii buu ka soo waramayay وmن أdrka bu hi marka qofka soo gaadha maعa الإimaami imaamkii رuكوuع الثانية ragcadda labaad rukuucdeeda qofka kusoo gaadha wadma-ana dabeetana kula xasila imaamka faqad adraka aljumuca jumcadii wuu soo gaadhay wain adrakahu imaamkii hadduu soo gaadho bacdahu rukuuca dabadi faatathu ljumuca jumcadii way ka tegaysaa fayanwi wuxuu niyoonayaa aljumucata khalfahu khalfa alimaam faidaa sallama alimaam markuu imaamkii salaamo nafsadana atama duhr duhr buu dhamaystiraya waa masalo laga yaabo culimada qaarkood inkastoo culimadu ay sidan u badan yihiin haddana qaarkood inay hadal ka yaro keenaan imaamkii oo ragcaddii labaad ku jira marka uu yimaado oo jumcadii dabeetana uu kalkaa kaga xidho rukuucdii ragcadda labaad mar hadduu rukuucdaa si wanaagsan usoo gaadhay macnaheedu waxa weeye in uu soo gaadhay jumcadii dabeedna ragcad kale un baabu tukanaya taa rukuucdeeda kasoo gaadhay mooyaane waxay u keeneen wax daliila man adraka rakca faqad adraka salaa waa xadiid saxiixa oo qofka ragcad soo gaadha salaadii wuu soo gaadhay marka ragcaddaasaa rukuuc lagu fasiraa sababta loogu fasirayaana waxa wey de halka salaada imaamka lagaga soo gaadho iyo jamaceeda ma aha un rukuucda ma aha un hal ragcad laakiin ataxiyaadka dambe hadduu qofku ugu yimaado dee salaada jamci waa lasoo gaadhaa idan markaa waa in xadiidkii lagu fasiraa ragcaddaas rukuuc qofka rukuuc ugu yimaada imaamkii waa inuu salaadii soo gaadhay bimacnaa ragcaddii markaa kaasi waa mutlaqoo de isagu jumcadii kayrahaaba waa sheegaya ku kale oo isaga qaarkoodna ay ku sheegeen inuu saxiix yahay mursalna qaar ku tilmaamay waabay jiraan inkastay yar yihiin isagu waxa uu tilmaamayaa xukumkan uu sheegay oo cad qofka ragcadda labaad rukuucdeeda soo gaadha falyudif ilayha ukra tu kale ha ugeeyo waaye waa marka uu si wanaagsan wadma-ana bu si wanaagsan u xasilo hadii laakiin dee rukuucda dabadeed ictidaalka iyo meelaha uu kaga soo xidho intuu iska niyoodo jumco aljumuca inama jucila alimaamu liyutama bi ilan imaamkiibu wixii uu tukanayay ku xidhanayaa intuu niyoodo jumco ayuu dabeedna dhamaystiraya salaad duhur afartii ragcadood buu tukanaya idan markaa waxa uu niyooday qofkani wax aanu wuxuu niyooday wax aanu tukanin sallow nawow maa laa sallow wuxuu niyooday shay aanu kolkaa qofkii macnaha tukanin oo dee jumcu niyooday duhurna waa tukaday wayundabu waxaa loo suneeyey limuriidihaa jumcada qofka doonaya inuu tago an yaktasila cinda adihaab markuu tegayo inuu maydho wayajuuzu waa banaan yahay maydhigaas min alfajir subax macnaa waagu markuu dilaaco ayuu kasoo bilaabmaya fain cajaza tayamama hadduu maydhiga kari waayana dee ha gabagabayso quslu yawmi ljumuca waajib calaa kulli muxtalim qof kastoo qaangaada waajib buu ku yahay buu xadiidku sheegaya markaa waajibka waxaa ka sarfinaya kii kale xasanka ahaa ee uu nebigu lahaa qofka weysaysta maalinka jumcaha fa biha wa nicma waa ku filanta duu maydhana falguslu afdal cusmaan baa isaguna ay dhacday inuu dee cumar bin khadaab mimbarka kala hadlayay oo uu lahaa kamaan kordhinin inaan soo weysaystay oona maydhina maan kasoo gaadhsiinin walwudua ayda ama waysun baad haddana ku gaabsatay bu ihi habsan macalwaysaa oo bilaa maydhaya markaa dee asxaabtuna way wada arkayeen haddii mafhuumku uu yahay inaanu ansaxaynin maydhi la-aantii ama maydhigu uu daruuri yahay waajib yahay dee kacbu odhan lah markaa dadka muslimiinta ahi waa dad dee isugu imanaya halkan saxmad badanina way ka dhacaysaa markaa carafka iyo cadarku waa inu isqabtaa oo udgoon meeshu ay noqotaa oo qofku aanu khushuucdu ka lumin oo aanu diiq gelin qofkii dhidisanaa iyo kii cagiisu boodh lahaayeen iyo kii sharabaado uraya xidhnaa iyo kii smoking fara badan ama sigaarkii soo jaqay in badan wixii oo dhami waa inay markaa iska soo jafaano dabeedna dee dad hagaagsan isu yimaadaanoo nadiif wa an yatanadafa bisiwaakin cada iyo wixii lamida waa inu isku nadiifiyaa wa akdi dufrin wa shacrin cidiyaha iyo timaha waa inuu iska soo gaabiya waqadci raa'ixatin kariiha urta markaa kadeedan oo dhan waa inuu qofkii iska nadiifiya afka iyo jirhkaba wayataayaba waa inuu isa soo udgooneeyaa wayalbasa uu soo xidhaa axsana thiyaabi dharkiisa kuwa u wanaag wa afdaluha albiid dharka cad baana ugu fadli badan maxaa yeelay wasakdaanu qarsanayn markaa ummadii wada nuuraysaa kolka ay isu timaado aada baa loo mafsuudaya marka waana dareemi karaysaa runtii caaishaana ku talinayso nabiga lahayd dee dadkii reer baadiyaha markay soo dhaadhacaan iyagii aada usoo lugeeya oo dhididsanoo habaaskii leh hadday jimcada yimaadaan waa dhibi malaha inaad amarto gusl ayaa wanaagsan walimaamu yaziidu calayhim fi ziina xagga quruxda dheeraad buu ka yeelanayaa imaamka waayo qofkani dadka ayuu hor taagan yahay sidaa darteed waa inuu tajamul ama bilic dheeraada waa inuu iska leeyahy wayukrahu lilmara afadii ama dumarkii waxaa loo karaayay idaa xadarat markay jimcadii timaado aiibu dee inaysa soo udgoonayso ninkeeduna isu udgeynayso iyo gurigeeda wafaakiru thiyaab dharkii markaa bilicda lahaana waa iska ilaalin oo waa karaahayada dhar bilic leh iyo bukuur midnaba dee shuruudii baabu kamid ahaa waxay xidhanayso inaanu wax biliclana ahayn sidoo kale maxay aanu bukuurna lahayn wayubakira waxaa sunno ah inuu qofku tago goor hore marka halkaa hore waynu soo dhaafnee wayajuuzu min alfajr qofkii inuu maydho cinda dihaabi markuu tegayo fajrigaana laga soo bilaabayaa maydhiga ayuu halkaa horeyna soo yidhi waxay ka duulayaan man iktasala yawma aljumuca maalinka jumcaha qofka maydho baa layihi markaa maalinku halkuu ka bilaabmaa ma waaga berigiisa mise qoraxda de waaga berigiisa man iktasala gusla aljinaaba jinaabada gusligeedii qofka ka maydha oo markaa isku oofsada marka waagu bariyo kii jinaabadu ka maydhanayay kii jumca daahirka haddii la eegoon la awilin waa saasay kuleeyihin marka inuu ka laho goorta ugu fiican inuu jimcaha ka lahaana waa waaga berigiisa de inuu xaggaaba ushaqo tagaba oo waxay ka duulayaan waman raaxa fi saacati lula xadiidkii ahaa saacadda uhoreysa lixda meelaha wayamshi bisakiinati wawaqaar markuu sii socdo si degan buu usoconaya oo nin weynima ku jirto oo aan ciyaalnima meeshii ka muuqanin iyo locbad aayaddan ilaa uri waidaa nudiya lisalaati min yawmi ljumuca fascaw ilaa dikri illah u orda macnaheedu maaha qiro markaa aan saxiixo ahayn oo waxaan ujeedaa aan tawaaturin ayaa iyadu muujinaysa famdu famshuu ilaa dikri illah famshuu ilaa dikri illah u socda taasi waxay idaaxinaysaa fascaw macnaheedu inuu yahay socda xadiidkii saxiixaana waa ku ahaa marku salaada imanaysaa calaykum bisakiinati walwaqaar soo degdegine idinkoo dhididsan oo xiiqsan hayba nina idinkoo mafsuudahoo degan yimaada walaa yarkabu ilaa licodr camal buu usocdaa tallaabadiisa la qoraye gaadiidkana haba iska dhaafo waxba yuu fuulin dee cudurdaar yimaada mooyaane meeshoo fog ama isagoo naafo ah wayadnuwa xagga hore unbay ku wada cadfan tahay wayundabudi waxaa la suneeyey an yadnuwa min alimaam inuu imaamka u dhawaado si markaa uu ula jaan qaado khudbadiisa iyo waxa uu leeyahay oo aan uga dhicin una luloonin wayashtagila bidikr watilaawa wasalaa inta ka horeysa khudbadana waa inuu isku mashquuliyo xus ilaahay uxuso iyo akrinta qur-aanka kariimka u akriyo iyo salaad markaa wuxuu uga jeedaa asalaatu cala nabiyi sala allahu alayhi wasalam oo fadli badan iyaduna maalintaa lahayd nebi moxamed inuu ku saliyo sala allahu alayhi wasalam walaa yatakhataa riqaaba annaas dadka qoorahoodana kama tallaabsanayo oo intuu isqaadqaado hebel weyn baan ahayo horaanu sii soconaya odhan maaye halka uu bal ka soo gaadhay safka banaanun halkaa ha fadhiisto nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo maalin akriyaya khudbad oo dee ku taagan mimbarka buu midi safka xagga dambe kasoo bilaabu soo tallaabsaday markaa nebigu waxa uhi ijlis fa inaka qad aadayta wa aanayta aw kamaa qaal waralkaa fadhiisa buuhi halkaa dadkiina waa dhibtay waanaad habsaantay waxaad isku dabtay adoo habsaamayo haddana wax dhibaya garu melhitaa halkaa fadhiiso khudbada dhexdeediibu hadalkaa ka yimi walam yufariq bayna tnaynina way ku jirta xadiidkii sheegaya jumcadii hore iyo tan inta ka dhexaysa in laga dhaafayo qofka waxa uu ahaa markuu maydho dharka quruxda badan xidho ee diib wuxuu helaya uu marsado ee uu yimaado dabeed uu dhagaysto khudbada imaamka ee aanu hadlin waxa loo dhaafayaa jumcadii hore iyo tan uu joogo intii ka dhexaysa wixii gafaha ka dhacay faidaa wajada furjatan marka uu helo meel banaan laa yasilu ilayha iyada aanu gaadhaynin ilaa bitakati inuu kuwan ka tallaabsado mooyaane lam yukrah dee karaaha loo ma aha marka maxaa yeele amar kalea jiray oo ahaa de in sufuufta la xidhiidhiyo oo aan la goynin markaa haddii waaxidkan kaa horeeya uu qudhiisu habsaamuu iska fadhiistay halkan toke meeshii horena ay banaan tahay gar buu leeyahay in la jeedo see kale loo buuxin karaa haddaa wayaxrumu waxaa mamnuuca oo la diidoon banaanayn an yuqiima rajulan wayajlisa makaana nin inu idhaahdo hebelow ka kac dabeetana isagu fadhiisto halki waa xaraamtaas karaahiye maaha waa xaraamba oo qofkaa muslimkaa uu xaqiray qadbina wuu ku sameeyey ila qadbigu ma aha oo keliya hanti la kala qaadee boos haddii la kala qaadana waa qadbin wey taasina waa karaaha wey fain qaama biikhtiyaari hijaaza qofkani hadduu iska kaco isagu muraadkiisa oo cidina aanay kicinin ama meel ka horeysa ha helo amaba ha iska baxbe dee way iska banaan tahay laakin tafasuxii baa isagu jiray wayukrahu waxaa kaloo la karaahiyeystay an yu'fira hayrahu inuu cid kale ku qadimo bisafi lwal safka hore inuu idhaa hebelow adigaa iga weyn ama iga sheeksan ama xaajiyahe hore usoo soco inuu idhaa taasi waa karaahiya wey oo qaacida dee ah aliithaaru bilqurabi makruh wa fii gayrihi maxmuud wixii ilaahay loogu dhawaanayo inaad cid kale iskaga horreysa waa karaahiyo laakiin wixii kale adduunye ah wax la cuno iyo wax la haystiyo adduunyo inaad ku horumariso oo dadka isaga door bidaa way fiicanta waana ta aayaddu ay sheegayso wayu'hiruuna calaa anfusihim walaw kaana bihim khasaasa oo tan waxaa u daliila dee nebigu calayhi salaatu wasalaam muxuu lahaa safka hore haddii ay dadka ogaan lahaayeen ajriga ku sugan oo aanay ku heli karaynin ilaa inay uqori ritaan mooyaane dee way uqori ridan lahaay qorituur baa ka dhici lah wafi dalik falyatanafas lmutanaafisuun wasaaricuu ilaa maqfira fastabiqu lkhayraat adilada o dhan waxay muujinayaan in macnaha loo tartamayo aan dib looga dhacayn aw amase an yuusira kayrahu bisafi bahe aw bilqurbi min alimaam ama dhawaanshaha imaamka loo dhawaado inuu cid kale ku qadimu isagu dib loo dib uga baxaa waa karaahiyo wa bikulli qurbatin shay kastoo ilaahay loogu dhawaanayo aabbahana ha ahaadee cidna ha ku doorbidin haddii ay tahay waysadii biyii lagu maydhanaye maydhiga fiican ama waajibka ah waalumajar wixii ilaahay loogu dhawaanayo camal saalixaba wayajuuzu waxaa banaan an yabcatha inuu diro man ya'kudu lahu mawdican qof boos uga sii qabta jumca yabsudu shay-an fiihi oo meel ugu fidiyo sijaayad markii yaraa inuu soo diro ilaa balqaad sijaayadan abo halkaas afka iisii dhig way iska banaanta maxaa laakin iyana banaan tana daba socota laakin ligayrihi izaalatu dadka kalena waxay leeyihin inay iska qaadaan waljuluusu makaana iyaguna dabeer hay fadhiistaan meeshii isaguna markuu yimaado dee aanu noqonin nin ka dhacsan oonu la dagaalamin dee isna uu meeshii kale hela un daydaydo xaajigii sijaayadii inuu ku yar udhiib u idhaa isii dhig halkaa way iska banaan tahay dabeed marka halkii la dhigo ee sijaayadii ay taalo hadduu qof yimaado macnaheedu waxa weeye inuu isagu usoo horreeyey soo horreynta rasmigaa isagaa leh markaa inuu ku dul tukadaa ma banaano xoolo cid kale u isticmaalayaa ha iska laabo halkaa ha iska dhigo dabeedna ha ku tukado baashayda iyo allaaba iyo war kala geli maayo isne marka uu dee arko uu qaadan ila waa nin gar qaadanaya isna la garanaya waxaa kaloo meesha yaalla haddii dee ay luntana waa lagu leeyahay kii qaaday hebel kii qaadayba haddii ay luntana lagu yeelanayaayo dee waa gashi kusoo kordhay wey in yar bay wax kaa raacaan wayukrahu lkalaamu in la hadlaa waa mamnuuc waa karaahiye wey wax la diiday wey wasalaatu xaala alkhudba salaada dhexdeedana in la tukado iyaduna waa karaah walaa yaxrumaani si xaraam maaha oo adilo ka sarfinaysaa jirta xaraam oo masalan haddii ay dhacdo inuu qofkii salaad u kaco waa karaahiyo laakin hadduu tukado dee heer xaaraantinimo ma gaadhsiisna wey kalaamka laftiisana dee inuu karaahiyo yahay onu xaraam ahayn waxay u daliishanayaan dee nebigoon la hadlaya dadka qaarkood war fadhiisa iyo taxiyatulmasjidkii balkac hebelo oo tuka iyo inaha iyo maraday dee dhacdayba inuu midiisa soo taagay oo uu lahaa qiyaamuhu waa goorma isagoo nebigu maaragtay khudbadda wada war maxaad u diyaarsatay buu lahaa dee ilaahay iyo rasuulka kalgacalkooda kolkaa dabeedna almaru maca man axaba kii adigu mawaadicdaasaa muujinaysa inaanu xaraam ahayn fain dakala hadduu qofkii soo galo salla taxiyata faqad wa yukhafifuha taxiyat lmasjid intuu tukado hana fududeeyo wayundabu lkahf suurat lkahfi baa la suneeyey inuu bal akriyo jumcaha maalinka iyo habeenka wasalaatu cala nabiyi sala allahu alayhi wasalam nebi maxamedna inuu ku saliyo laylata aljumucati wa yawmaha habeenka jumcaha iyo iyo maalinkiisa oo axaadiid xasan lagu sheegay baa soo aroortay kahfi akrinteeda in nuur laga kastanayana sheegaysa axaadiidta nebiga calayhi salaatu wasalaam salligiisu inuu fadli badan yahay xusaysa gaar ahaan jumcahana dee waa badanta iyaduna wa yukhiru fii yawmiha maalinka jumcaha wuxuu badinayaa adducaa alla tuuga inuu ilaahiisa baryo rabbi tuugo taasuu badinaya wa jaa-a saacatu lijaaba isagoo ka rajaynaya inuu ilaahay waafajiyo saacatulijaaba saacaddaa la yidhi waxay ku dhex jirtaa jumcaha bal kaasuu rajaynaya isleeyahay si aadu waafaqda ilaahay bari sida uu isagu markaa ay ku sheegeen qoladani waxay leeyihiin wahiya maa bayna juluusi alimaami cala almimbar marka laga bilaabo imaamku kolkuu fuulo mimbarka ee uu ku fadhiisto ilaa firaaqi salaa salaadu inta laga baxayay ku jirtaa bay leeyihin waa meelahaasaa loo malaynaya markuu imaamku ku fadhiisto mimbarka dee waxaa ku xigaya khudbadii iyo salaadii ilaa inta salaada laga baxayo baabu baabu salaati alciidayn salaadii ciidaha ayuu halka ka sheegayaa oo faradna lagu sheegay imika laakin madhabta ay sunna u arkayaan hiya sunnatu lmu'akada waa sunno la adkeeyey aada iyo aadna u muhiima qofkuna dee isagoo faradkii kala tukanaya iyo jumcadii ayu ayay tahay inuu iyadana tukada laakin dadkeena waxay u caadi noqota inay iyadoo keliya un tukadaan maalintaa qof waloo aan tukan jirin iyagu iska soo tukanaya duhurkii ka dambeeyeyna waa ka dhacaya oo maba imanaya dhibkeeday leedahay arrimuhu siday usii kala muhiimsanaayeen baanay garaninba salaadan sanadkiiba mara weliba sunana lagu sheegay inay isku adkeeyaan faradkiina ay ka tagaan iyadana a tukadeen laakin faradkiina me waa inaanu qofku waajib kaa fudayd wayundabu laha aljamaaca jamac baa u fiican oo qofka mino jooga mooyaane oo dee dadka mino jooga iyagoo hawl bay ku jiraan kolka oo dadkaasi halkaa joogaa fa yusalluuna fa yusalluunaha furaada iyagu waxay u tukan doonaan keli keli dhagaxay tuuraan iyo hawlay ku jiraan zaxmad badanina waa jirtaa wa waktuhaa min tuluuci shams waktiga ciiddu bilaabmaysa waa markay qoraxda bir soo tila wa yundabu min irtifaaciha qadra rumxin laakiin waxaa sunnaa inay waran joogii kor uga soo godo dhulka xoogaa midiraa si quman uga soo goodo ila zawaal waktigeedu waa ilaa intaa ilaa intaanay qoraxdu bartanka gaadhin ama bartanka intaanay dhaafin waficluhaa fi lmasjidi afdalu in ittasac haddii uu masjidku waasac yahay in lagu sameeyo masjidka dhexdiisa wanaagsan banaankay laakiin salaadii u badnaan jirtay nebigu fain daaqa fasaxraau afdal haddii masjidkuba uu cidhiidh yahay banaan in la isugu yimaado ayaa wanaagsan banaankaa ummadoo dhami ay isku arkaysa ee cadowguna shicaarka aada u muuqanaya uu markaa ka cadhoonaya aada u haboon ummadoo dhami ina isu soo baxayso codkii iyo araggii iyo muuqaalkii iyo mandar aada u jamiila kasoo baxaya oo lagu yidhi diisho wayundabu waxaa la suneeyey allaa ya aduu markaa taqriiban xagga waktigeeda way yar kala horeynayaanoo taa la yidhaahdo ciid ladxaa baa noqonaysa sudus nahaar maalinka lix meelood marka laga dhigo laba macnaha laba sa labada saacadood sideedda meelaha tan kalena waxay noqonaysaa in la tukado rubcu nahaar oo de waa afar meelood min saddexa maalinku eh saddexda saaca iyadana in la tukado sagaal maxaa yeelay tan sideedda la tukanayo dee waxaa lagu dadaalayaa in la gowraco obxiyadii tan kalena waa lasoo quraacanaya oo soomkii baa la bedelaya ilan intii hore waa la soomanaan jire markaa inta quraacda iyo hawlaha lagu jiro baa iyadana waktigeeda la dambaysiinaya si laysu soo gaadho wayundabu anlaa yaakula fi ladxaa xataa yusalliya ilaa uu tukado ciidan ciidulabxada la yidhaahdo inaanu qofku waxba cunin baa sunno ah arrimahani waa kuwii nebigu samayn jiray wayakula fi lfitr ciidan ciidulfidrigana waxbuu qofku sii cunaya qabla salaa intaan salaada loo bixin buu tamaraatin witran xabado timira ah oo tiro isdheera meed saddex shan siyaabahaasuu cuni doonaa siduu nebigu samayn jiray calayhi salaatu wasalaam wayaktasila bacda alfajr salaada subax dabadeed inuu maydho ayaa sunna ah oo iyaduna iska fiican wain lam yusali yaanu tukaninba laakin maydiga laftiisu waa mid aada u muhiima inuu markaa isagana la yimaado wayajuuzu min nisfi lail habeenka kala barhkiisa ayuu maydigeedu kasoo bilaabmi karaa alquslu min nisfi lail halkuu ka jumcuu waaga berigiisa kasoo bilaabmayay a waxaa laga bilaabi karaa buu leya habeenka kala barhkiisa wayataayaba inuu diib marsado oo qofkii cadar wuxuu helaya u marsado maalinta ciid ayaa wanaagsan wayalbasa axsana thiyaabi maryaha uu helayana maryuhu helayana kuwa ugu fiican inuu qaato oo siduu nebiguba calayhi salaatu wasalaam isu qurxin jiray jumcada iyo ciidaha iyo markuu wufuuda qaabilaya iyo hadiya jeer wayundabu xuduuru sibyaani biziinatihim caruurtoodiio iyo caruurtii oo bilicdoodii iska wata inay iyaguna soo xaadiraan way wanaagsantay waman laa tushtaha min annisaa dumarka kuwii aan iyagana sii da-yarayn un iska dheh bikayri tiibin walaa ziina labadaa iyagoon midna lahayn udgoon iyo qur ay qurxin isqurxinayaan iyadoonay midna jirin ha xaadireen wayukrahu limushtahaati ruuxii dumarka ayada da-da yarayd iyada waa u karaaha oo inkastoo dee xadiidka saxiixa uu tilmaamayo inay maaragtay dhawaat alkhudur iyo kuwa xiyada ah iyo waxoo dham iman jireen oo meesha lagu tukanayo in dhinaca ay uga yar durki jireen kuwa caadada lihi adigu kollay inay dadku wada yimaadaan ay sasturaan baa wanaagsan wayubakira bacda alfajr waagu markuu beriyo kadib inuu qofkii kalaho ciidda tegay oonu dib usii seexanba haboon maashiyan isagoo lugeynaya wanaktubu maa qadamuu waaaaarahum raadadkoodaanu qoraynaa buu lahay bani salima diyaarakum tuktab aahaarukum oo raadkii sidaa qofka la qoraya markuu dee camalkii saalixaa u socdo yawma idin tuxaditu akhbaaraha biana rabbaka awxaa laha markaas dee khabarkeedii hebel baa igu tukada hebel baa halkan maray intoo dhan ba way sheegay dhulki markaa iska lugee wayarjica fi kayri ariiqi waddadu kolkii hore qofkani kasii lugeeyey mid aan hayna ha kasoo noqdo waa sunihii rasuulka sala allahu alayhi wasalam wayataahar alimaamu ilaa waqti salaa salaada ilaa waktigeeda laga gaadhayo imaamku inuu iska habsaamo ayaa fiican oo marka salaada waktigeeda la gaadhan imaamku uu mur soo yidhaahdo sidii jumcad oo kale markuu dee adaanka labaad un soo gelay wa yunaadaa laha waa loo dhawaaqaya salaadan ciid walilkusuuf iyo taa dayaxmadoobaadka iyo qoraxmadoobaadka walistisqaa iyo tan inaga dambaysee roobdoonta eraygana lagu dhawaaqaya asalaatu jaamica markaa khusuufku ereygaasi ugu soo arooray kuwa kalena waxaa filaya inay uga qiyaasteen ciidda iyo istisqa asalaatu jaamicatun salaadii waa mid dee ayna kulmin doonta asalaata jaamicatan macnaha salaada yimaada uxduru salaa jaamicatan xaalay ama la isweydaariye oo dee cagsigeeda ta horena la rafciyo todobana la nasbiyo asalaatu jaamicatan ama ta hore la nasbiyo todobana la rafciyo asalaata jaamicatun marka haddii la wada rafciyo waa mubtadiya khabar haddii la wada nasbiyana ka horaa mafcuulu bihi iyo ka dambena waa xaalo haddii ka hore la rafciyo ka dambena la nasbiyo waxa uu noqon doonaa mubtada ayuu noqon khabarkiisi go-an yahay kaa da dambe nasbisanna waa xaala haddii ka hore la nasbiyo ka dambena la rafciyo kaa hore la nasbiyey waa min baab aliqra in baa lagu nasbiyey oo mafcuul buu noqonaya dad dambe la rafciyeyna waa khabarun limubtadain maxduuf adugu afarta waji un baa taxliilkooda weya rakcataani waa laba ragcadood salaadan lagama badiyo wayukabiru fi lulaa bacda alistiftaax waqabla atacawud sabca takbiiraat marka uu xidho qofka allahu akbar dabeedna ducaa listiftaax u akriya inii wajahtu wajiya ducadaana u akriyo en acuudu billahi min ashayaan min ashayaan arajiim odhanin ayuu dabeetana bilaabaya toddobadii takbiirood marka halkaa waxaad arkaysaa inta badan way ka tagaan a'imadani oo istiftaaxaasay ka tagaan allahu akbar tii kale un bay garhka ugeliyaan laakiin sida da imika u hadlaya wayukabiru fi lula bacda alistiftaax oo allahu akbar kolkuu dhaha u xidho ducadii akriyo buu bilaabayaa takbiirahan dambe toddobada ah intaanu isticaadadii la iman takbiiraha markuu dhameeyo isticaadiyo siriu la imanaya qiradiina kor buu qaaday waayahay dee takbiiriina haddii ay toddoba yihiin si aanay uga khaldamin dee gacmaha iskaga tirsado waxaan leeyahay faraha allahu akbar allahu akbar kolba farun buu laabaya kolba farun buu laabaya markuu dee shan marinayo buu haddana laba laabi doonaa dee ma ka khaldamayso iska garanaya wafi thaaniyati ragcadda labaadna qabla tacawudi khamsa intaanu isticaadada gelin buu shan odhanaya oo ayra takbiirati lqiyaam ti markuu sii kacayay allahu akbar oo sii lahaa uu sii kacayay taa waa laga reebaya ee shan dambuu bilaabaya isticaadada intaanu gelin markuu shantaa dhameeyo isticaadada bilaabaya sira faatixadiina uu saaray marka yarfacu fiiha alyadayn takbiiraadka allahu akbar axad wala mankibayn buu gacmaha kor u qaaday wayadkuru llaha tacaala baynahun inta udhaxaysee dadku allahu akbar ay leeyihiin iyuu iska aamusnaan inuu shaydaanku ka faa'idaysanini subxaana allahi alxamdu lilahi dikri ha yidhaah wayadacu lyumna cala lyusra allahu akbar markuu idhaahdo dabeedna dee haddana laabta ha saaro midigtii iyo bidixdii ha isdul saaro ooyay dee ama iska laalaadin ama iska sii taagnaanin gacmo ee marka inta dadku ay leeyihiin allahu akbar isagu halkoodii ha ku celiya laabta walaw taraka takbiira hadduu allahu akbarahan dee iskaga tago aw zaada fiihi ama uu kordhiyaba lam yasjud lisah saahu dee uma sujuudayo walaw nasiya haduu nasiyahu hadduu takbiirahan ilaawo sharaca fi tacawudi uu isticaadadii bilaabo faata waktigoodii uu tegaya wayaqra'u fi lula ragcadda hore wuxuu ku akriyaya qaf wlqur'aani lmajid ayuu suuratu qaaf wafi thaaniya iqtarab buu akriyaya iyadana اqtarabat الsaacaة waاnshaqa اlqamar labadaas suuradood ee intoora dhaadheer isku wain shaa hadduu doono dadka ay ku dheeraanayaan labadaas qara'a sabix isma rabbika alaclى wاlgaashiya labadaas suuradood oo sida sunaha waa saas wey waaridka uma yaktubu bacdaha khudbatayni kaljumuca marka ciidii dee la tukado kadib wuxuu isu taagaya laba khudbadood oo kuwii jumcahoo kale ah dadku labay qabsanba kuwa ah oo way dareeraanu intay qofka yaro eegaanay afgaranba waa unbay iska dareeraanu marka in dee lagu wacyigeliyaa way iska wanaagsantao loo sheego sidan salaada sunaha inay khudbadahan ina sunno yihiin si uu qofku tacliiq af soomaaliya u raaciyana waxa wanaagsan inuu soo gaabiyo dabeedna qayb af soomaaliya siiyo waxaa kollay la qabsi la-aantana keenaysa waa inay akriyi jirinba wadaadadii hore meelaha tuulayaasha iyo gaar ahaan maba akriyaan oo dee salaadun mar haddii ay tukiyaan waabay dadaaleen dabeedna waa ka baxaan hada salaam siyaaradii unbay weydiiyaan iyo ciidda neef neefkii la bixin lahaa intaas iyagu khudbad uga dhigay wayaftatixu alulaa nadban waxa uu ku bilaabayaa buu yihi khudbada hore sunanimo bitisci takbiiraatin wathaniya bisabci ta horena allahu akbar sagaal jeer ta dambena waa hadda khudbadiya maaha ragcadihi waynu soo dhaaf ta dambena toddoba markaa way kala badan yihin isku qalb kuwa markaa takbiiraha badan le waa khudbada walaw khaaba qaacidan jaaza hadduu dee fadhi ku akriyana waaba iska banaantay liannahaa naflun wa huwa yajuuzu qaacida marka khudbadii la idhaha waa sunne dee sunne fadhi waa lagula iman jiray watakbiiru mursalun wa muqayadun takbiirtiibuu markaa qaybinayaa oo istilaaxay u samaysteen macnaha fuqahadu markay nusuusta u eegeen qayb mursala qayb muqayada iyo qayb awalkiisa uu mursal yahay aakirkiisuna uu muqayad yahay isagaana sharxaya kolka falmursalu kan la sii daayey wa huwa maa laa yataqayadu bixaalih waa ka mar walba la iska odhanayo allahu akbar unbaa la iska daldalaya wa huwa kaasi maa baa la idhaha mursalka laa yataqayadu bixaalih meelna kuma joogsanayo ee wakti walba waad iska odhan karta bal intuu meel ku qaydma daayo fi lmasaajid wاlmanaazil wاطurq masjidka iyo guriga iyo suuqa intaba marka la marayo allahu akbar allahu akbar baa la iska odhanaya yusanu fi lciidayni labada ciidood dhexdooda waa la suneeyey takbiirta min quruubi shams markay qoraxdu dhacdo laylata alciidayn labada ciidulfidr iyo ciidulabxa marka ay dam tidhaahdo qoraxda habeenka ciidda wey habeenkaasaa la bilaabaya ilaa an yuxrima alimaamu bisalaati alciid ilaa intuu xidhanayo markaa waa goorma de waa habeenkii iyo subaxdii inta la gelaya salaada intaa waa iska mursal takbiirta qofku uu iska badsanaya oo uu wadaya kolka walmuqayadu huwa maabaa la idhaha yu'taa bihi caqiiba salawaat salaadaha dabadooda kalala yimaado takbiirta ayaa muqayada maxaa yeelay dee wuxuu ku qaydan yahi salaada dabadeeda yusanu fi naxri faqad ciidan ciidulabxa la ydhaha ama ciidunaxri la idhaahdo unbaa iskale kan muqayadkee salaadaha ka dambaynaya goormaa la bilaabaya min salaati duhri naxr maalintan ciidda salaada duhur baa laga bilaabaya dabadeeda ilaa salaati subxi akhiri tashriiq baa la wadaya wahuwa raabic lciid markaa waa imse cisho de waa afarun salaadii subaxna waa horaa loo soo waday maalinkii ciiddii ceelalodxada oo dee waxa uu ku jira waktigii mursalka intan muqayadkiina duhurkaasi ka bilaabmay marka afartaa cisho salaadaha dabadooda ayaa la wadaya yukabiru khalfa alfaraa'id almu'addaa faradka markaa la guto kolka laga salaamo naqsado waa la akriyaya waalmaqdiya tii la qalaynayay min almuddati ee muddadan dhexdeeda maalmahan afarta ah salaadii kaa tagtay ee aada qalaynaysay iyo wa qablahaa muddadii kaa horeysay tii kaa tag iyo walmanduurati salaadii lagu nadaray iyo waljanaaza iyo walnawaafil waxoo dhan dabadooda dabadoodaa la akriyaya haddii aad salaad iminka aada tukanayso addaa mid qalaa haddaad tukanayso ama iminka muddadan dhexdeeda kaa tagto afartan cisho amaba ha ka horeyso salaadaasi ha ahaato tii lagu nadariyo jinaazada iyo sunne mal haddaad salaad afartan cisho tukato dabadooda akri waa dikriga badso wey walow qadaa fawaaita almudda muddadan salaadihii ka tegay hadduu doono inuu qaleeyo bacdaha afarta cisho markay dhammaadeen kadib lam yukabir ma kibaarana masalan maalintii lixaad ee ciid bishan maalintii lix iyo tobnaad baan idhaahdee ayuu doonay inuu salaadihii ka tegay maalintii ciidda ka dambaysay inuu qaleeyo markaa ma odhanayo takbiirtii ma soo celinayo maalmahaas unbay raacday iyada qalihii maalmaha dhex dhacay waa la dabadooda waa la odhanayay laakiin qalihii salaadii maalmaha ka tagtay gadaal la qalaynayay iyaga lama soo celinayo takbiirtu qalle ma leh wasiiqatuhu bu uri allahu akbar allahu akbar allahu akbar saasaa la odhanaya fain zaada hadduu kordhiyo mactaadahu nnaas dadku inahan ay wadwadaan buuri faxasanu way iska fiican wa huwa ka ay dadku akriyaan allahu akbar kabiira ila akhirihi wey walxamdu lilahi kaiira wasubxaana allahi bukrata waasila laa ilaha ila allah walaa nacbudu ila iyah mkhlisiina lahu diina walaw kariha alkafiruun laa ilaha ila allah waxdah sadaqa wacdah wanasara cabdah waacaza jundah wahazama alaxzaaba waxdah laa ilaha ila allahu wallahu akbar intaa weeyaan buri intaas walow ra'aa hadduu arko fi cashri dilxija bishan carafo la idhaahdo soomaalida carafo u yaqaanaan tobankeeda hore shay-an min alancaam nicmooleyda qaar ka mid a hadduu arko falyukabir ha kibaarto oo macnaha allahu akbar ha yidhaahdo ilaahay magaciisa in la xuso oo nicmooleyda uu ku arsaaqay in marka la arko inkastoo dee daahir kuu muuqdo xagga gawraca sana mutlaq buu ka dhigay baabu salaati lkusuuf salaadan dayaxmadoobaadka iyo qoraxmadoobaadka labadaba waa lagu sheegi karaa kusuuf iyo khusuuf waxaa looga jeedaa imika wax wada caam yeelaya alkusuuf wlkhusuuf kaada dayaxaa lah kaafkana qoraxa laakiin iminka wuxuunay noqonayaan labadaba uga wada jeedaa hiya sunat muakada waa sunno aada usii adagoo nebigu mar walba samayn jiri wayundabu laha aljamaacatu fi ljaamic masjidka weyn in jamac lagu qabto ayaa markaa haboon ina ashamsa walqamara aayataani min aayaati illah laa yakhasifaani limowti axadin walaa lixayaati qoraacdi iyo dayaxu waa aayado kamid a aayaadka ilaahay oo qof dhimashadii iyo dhalashadii midna uma madoobaadaan siduu nebigu calayhi salaatu wasalaam dee tilmaamaya waa jaahiliyadii carbeed dhaqankeediibu meesha ka saaraya markaa aragtaan dee salaada u degdega oo tukada wamaa nursilu bilaayaati ilaa takwiifa marka cabsigelin baa meesha ka soo baxa iyo nidaamkii habusocodkii kownka wax iska bedeleen bela dhici doontaa tan la afroogi dooneena war lagama hayo sidaa darteed waa in cibaadada loo yaacaa wastacinu bisabri wasalaa wayaxduruhaa salaadan kusuufka waxaa imanaya man laa hay-ata lahaa min annisaa shaaficiyadu aada bay ugu adagyihin baabkaa dumarka iyo xuduurkooda iyo arrimahooda iyo is-adkayntooda markaa tii aan hay-o lahayn macnaha aan bilic lahayna dumarka eeda iska da-ooyinba dheh ayuunbaa imanaysa ka harimatin amaa dawaat lhay-aat dawaat lhay-aat fayafcalnaha fi buyuutihin guryahooda ayaa u khayr badan iyaga wahiya rakcataani waa laba ragcadood waaqaluhaa inta u yari an yuxrima waa inuu xidho fayaqra'u lfaatixa faatixadu akriyaya uma yarkacu dabeetana waa rukuucaya uma yarfacu kor buu soo toosaya fayaqra'u lfaatixa fayaqra'a alfaatixa faatixadu akriyaya uma yarkac u rukuucaya fayaطma-ina dabeed waa ku xasilaya uma yasjudu sajdatayni laba sujuudood ayuu sujuudaya fa haadihi rakcatun tani waa ragcad oo fiihaa qiyaamaani wa qiraa'ataani wa rukuucaani intaasaa ku sugan waa hal ragcad laakin ragcad walba waxaad arkaysaa laba akrinood mee laba sarajoog iyo laba akrinood iyo laba rukuucood bay leedahay oo qofku markii uu rukuucu ictidaalo halkuu horay kasii geli lahaa sujuudda buu qiro kala sii bilaabaya waa wada waalid markaa intanu sheegaya had iyo jeerna siyaabo kala duwan bay kusoo aroortay salaadan iyada ah ee kusuufka inuu nebigu tukaday calayhi salaatu wasalaam saa culimadu marka ay jamcinayeen waxay adigu la mid tahay salaatulkhoofkii oo kale oo isaguna dhowr hab kusoo arooray markaa waxay ku jamciyeen inaanay isticaarudbayn axaadiidta laakiin inta kayfiyaba ay banaan yihin tanna way banaan tahay tanna way banaan tahay kullu liljawaab sidaa darteed iskama hor imanaysa nusuustie kolba tii la kalaa la tukan doonaa ta dheer iyo ta dhex iyo ta gaaban inta u gaaban intanay tahay buu kuleeyahy oo markaa suuradihii dhaadheeraa ayaan jirin waxaanaad arkaysaa faatixadii qiyaam walba lagu soo celinayo ama keligeed ha ahaata faatixada amaba de ha kasii dambaysa maxay suuradii uma yusali thaniya waxa uu tukanayaa kolkaa ragcaddii labaad kadalika sida taa hore oo kale oo dee kolku uu istaago u akriyo faatixada uu rukuucu soo tooso waa inuu faatixo kala akriya dabeetana rukuucdii kale saa wada walaa yajuuzu ma banaana ziyaadatu qiyaamin wa rukuucin intan nafsi kusoo aroortay in laga kordhiyo oo sarajoog kale iyo rukuuc kale lagu daro litamaadi lkusuuf haddii madowgii sii dheeraado oo qoraxdii ama dayixii iftiimiba waayo in lagu jiboodo oo la yidhaahdo un hala sii kordhiyo haddaba rukuucaha iyo iyo sarajoogyada oo dar kale ha lagu daro saddex saddex ha laga dhiga maya walaa yajuuzu naqs in laga yareeyana maya intaa aynu soo sheegay litajliya litajliyatin iftiimid uu iftiimay qoraxdii ama dayx haday iftiimaana inaga soo gaabiya lama odhanayo markaas laba ragcadood inooga dhiga wa akmaluhaa sida u wanaagsani waa sida an yaqra'a waa inuu akriyo bacda aliftitaax waaltacawud waalfaatixa marka uu salaadii galo ducaa liftitaax u akriyo isticaadadii iyo faatixadiina israaciyo buu bilaabaya albaqarata fi lqiyaami alawal suurat lbaqara oo laba jisiyo dheeraada buu ku dhamaynayaaba sarajooga hore kii doonayaba ha dhaqdhaqaaqaan cagaha ama indhaha ka biiqbiiqsiiy intaasuu ku dhamaynaya wa ala cimraana fi thani ragcadda labaadna aalo cimraan buu ku dhamaynaya sarajooga labaad hadda wey marka labadii ragcadood maxay isla noqon karaan taqriiban wax ku dhaw misa afar jis meelaha afar jis dee jiskana marka qofka si murat tartiila u akriyayo ilaa hamsiin daqiiqa waa noqon karaa marka la dadejinayo musasaca noqda laakin kolkaa kale afartan daqiiqo ama konton daqiiqo ayuu qaadanaya waa wakti dheer wey saacado saacadaa la taagnaanaya nisa suurat nisa buu ku akriyaya fi thalisi sarajooga saddexaad oo dee ragcaddii labaad marka loo soo kacaa wlmaaida fi raabic sarajooga afraadna suurat lmaaida buu ku akriyaya iyo wanaxwa dalik suurada intaa ku dhow dhow waa lix jis taqriiban meelaha ayuu intaasu indha isu gelinaya wayusabixu fi rukuuci lwal rukuucda ragcadda hore ragcadda hore rukuucdeeda hore waxa uu rukuucsanaanayaa biqadri miati aayati min albaqara suurat lbaqara boqol aayadood oo kamid a intii la akriyi ahaa in la eg ayaa la foorarsanaanaya oo dabeedna la xejisanaya wa fi thani sarajooga labaadna biqadri tamaaniina sideetan aayadood inta la akriyo adugu madmuunkii axaadiistay soo ururinaya wa fi thalisi biqadri sabciina toddobaatan aayadood sarajooga saddexaadna wax ku dhow intaa in leeg baa la tasbiixsananaya qur-aan lama akriyayo rukuucde waa tasbiix baa la wadaya waa balaayada inta ay leeg tahay sida looga xun yahay iyo sida loo argagaxsan yahay iyobaa la muujinaya dad iska leedaynaya oo xaragoonaya arrin ay xamili karaan maha intani wa fi raabici biqadri khamsiina konton aayadood in leeg ayaa sarajooga afraadna uu rukuucsanaanaya wa baaqiiha inta kasoo hadhay sarajoogyaasha iyo rukuucaha la sheegay baaqiiha ay baaqi salaati lkusuufi walkhusuuf wixii kale kasoo hadhee sujuuda lahaa ee dee inaha lahaa ka kayriha min asalawaat waxay kala mid tahay un salaadihii kale iyo bayna sajdateynka iyo inahaas oo dhan salaadihi un bay kala mid tahay uma yaktubu wuxuu akriyaya khudbatayni kaljumuca salaadii jumce khudbadaheedii oo kale ayuu akriyaya fain lam yusali haddii aanu tukanin xataa tajalla ljamiic ilaa masel qoraxdii oo dhami ay wada iftiintay salaadba looma dhaqaaqin aw qaabat kaasifa amaba sidii la isaga aamusnaaye loo yaabsanaabay iska dhacdo aw alacat shamsu wlqamaru aw alacat shamsu ama qoraxdiibaa soo baxday wlqamaru khaasifun iyadoo dayxii weli uu madow yahay lam yusali ma tukanayo markaa dee waktigii baa tegay macnaha waktigii la tukan lahaa ayaa tegay oo qoraxdu had iyo jeer markay soo baxdo dayaxu waxaa macruufa maxay miyuu sii iftiimaa dee wuu madoobaadaa bila iftiin ma madowgiisii hayaa mise waa kii qoraxda ka yimi lama kala garanayo markaa salaadaa waktigeedii waa tegay waktigeedu inaha horuu joogaa walow axrama haddii uu xidho fatajallad ay dabeetana iftiinto aw qaabat ama ay dhacdo kaasifatan iyadoo madow atamahaa salaadii wuu dhamaystiraya mar haddii salaadii la galay ama ha dhacdo ama ha iftiinto laakin shukri ilaahay bay noqonaysaa xaggaasaa la wadaya kolka waaya halkana waxa uu ka galay dhahda baabu salaati listisqa waa wadaynaa waa iska shirecsantay intani salaadii markaa roobto oo istisqaaga iyo dee istiqaasada iyo arrimaha ilaahay uu la goonida yahay isaga una weydiisanaya maganta looga yahay ee aan aadamo kale kusiin karin kuna gurman karin day booyado badan soo dhaamiyaan way xiiqayaano way kunacayaanuun ama hay-ad haddaad tidhaahdo ha lasoo gurmado ha lasoo yaaco iyaguna way kaa riwaadsanayaan markaa hogashaa ilaahay ee meel walba buuxinaysa taasuun in la bariyo la tuuga weye hiya sunnatun muakada salaadan roob doontu waa sunne muakada mushkilada dhacday dee dadkii iyadoo diin ay leeyihiin oo sunihii nebigu yaalla calayhi salaatu wasalaam oo turaafkii islaamiga ahaa sidan ugu qoran iyo meel walba ay ku arkayaan ayaa haddana sidii dadkii cawaamka ahaa wax kale ikhtiraacanayaa oo mar alla markaa roobdoonta la yidhaahdo dee ardaydii baa lasoo ururinaya malcaamadaho dhan dabeetana loo xambaa dusha loo saaraya markaasaa dabeedna la odhanaya sunsuma dadkii duubka lahaa iyo culimadii o dhamina way soo ururayaan iyaguna waa kuwa shallaade tooreeyey markaa waa la xiiqayaa waxaa ka wanaagsantaa in salaadan la tukado oo dee sunihii nebigana calayhi salaatu wasalaam xagga qabuulkana dee waxa u dhow shay shaygaas sunnahaahoo la raaco wayundabu laha jamaca aljamaca in jamac lagu tukadaa fiican salaadan faidaa ajdabat alard dhulkii markay abaarowdo aw inqacat aw inqaacat ilmiyaah ama biyihii ay go-aan aw qalat ama biyihii ay yaraadaan wacada alimaamu annaas hogaamiyaha dadka muslimiinta ahi waa waaninayaa wa amarahum bitawba inay ilaahay u toobad keenaanna wuu faraya wasadaqati inay wax bixiyaanna waa faraya musiibooyinkaa ilaahay uu ku joojinayaa kol hadduu amar bixiyana waajib bay noqon doontaa kii karaya wa musaalaxati alacdaa dadka colaalka ah ee naxligu dhex yaallana warbiyaha laydin siiyo heshiiya buu odhanayaa darkiina asaana lagu cadaadaya wa sawmi halaathati ayaam saddex maalmood hala soomo buu bixinayaa amarkaa uma yakrujuuna waxay u baxayaan fi raabici maalinka afraad ila asaxraa'i meesha banaanka ah siyaaman fi siyaaman iyagoo sooman oo maalinkii afraad fii hiyaabin bidla dhar iska duuga oo aan dee bilic samayn wayakruju waxa baxaya gayru dhawaati alhay-ati min annisaa dumarkii kolkaa iyaguna aan da-da yarayn da-da weynaana ma raggaa ha raaceeno iyaguna waa baxaya waalbahaa-imi washuyuuki walcajaa'ib waalatfaal wasigaar wasulaxaa dadkaasoo dhamina way israacayaan xoolihii iyo dee shuyuukhdii dadkii aada u waaweynaa ee ragga ahaa islaamihii aada u yuururay ubadkii yaryaraa iyo kuwii sii yaryaraa iyaguna atfaashiiyo sikaasa dee tifligaa sii yare iyo sulaxadii iyo dee dadkii wanaagsanaa weeyaan iyaguna waa la iswada raacaya wa aqaaribi rasuuli llaahi sala allahu calayhi wasalam aqaaribtii xigtadii nebiguna dee haddii ay joogaan iyagana way bixi doonaan dee wada qaaribtii un baynu sheeganaa oo maaragtay macalasaf laakiin sekadaasaa ka hor imanaysa la urursanayo oo dee marka aqaaribtiina la yidhaahdo haddana sekadiina la daldalo sekadu dee ka mamnuuc bay ahaan jirtay maogta labadaasaa isyar diidaya wayastasquuna bihim aqaaribta nebigana ilaahay noo way way ku tawasulayaan oo atawasul bisaalixiin kol hadday nool yihiin way iska jaais bay ahayd sidii uu dee lahaa cumar bin khadaab radia allahu canhu rabcabasow bal ilaahay noo bari amaba nebiguba uu lahaa cumar markuu la hadlayay yaa ukhaya laa tansana min ducaa'ik bal markaad cumraysato ku fasaxnaye anaga ilaawin ducada mar bal ilaahay barya baa la leeyahy idinkaa xigtadii nebiga ah wayadkuru kullun fii nafsihi mid waliba gaar ahaantiisa waxa uu xusayaa saalixa camali camalkiisii wanaagsanaa sidii saddexdii dhagaxu uu kusoo wilaanwishe uu ku awday mid waliba khaalista camalihi ilaahay uu ku baryay tanina waa atawasul bilacmaali saalixa wabtaquu ilayhi lwasiila wayastashficu bih camalkaa saalixa a buu ilaahay ugu dhowaanaya si uu camalku ergo ugu noqdo qof waliba gaar buu isula markaa faqaya oo arrinkiisa uxusaya wain kharaja ahlu dhimma dadkan baaniyeelada ah ee muslimiinta dhex degana cashuurta laga qaaday ee xukunkeenu ku fulaya haddii ay baxaan lam yumnacuu looma diidayo laakin laa yakhtaliطuuna bina dar ilaahay rumaysan maaha inaguma darmayaan wahiya rakcataani kalciid waxa ay la mid tahay un salaada ciid oo kale waa laba ragcadood uma yakhubu khudbatayni kalciid laba khudbadood buu raacinayaa sida ciidda oo kale ilaa anahu yaftatixuhumaa bilistigfaari badela takbiir takbiirtii ama sagaalka ahayd ama toddobada ahayd ee khudbadaha lagu darayay halkeedii dee istikfaar buu gelinaya astakfiru llah astakfiru llah istakfirullah maahe waa ila waa astafciluya hadaad istakfirullah tidhaah waa ducaau lmalxuun oo aqbalkeeda waa liita wayukhiru fiihima min alistigfaar istikfaartana waa badinaya wasalaati cala nabiyi sala allahu alayhi wasalama wdducaa intaba waa badinaya ilaahay buu dembi dhaaf weydiisanayaa nebigana calayhi salaatu wasalaam aad baa loogu saleeyayaa rabbina waa la baryaya kama facala radia allahu canh wa cumar bu markaas waxaa kaluu badinayaa wa min hadihi alaaya istakfiruu rabbakum inahu kana gafaara yursil الsmاء عlaykum midraara wayastaqbil اlqibla fi asnaءi اlkhudba aلthaniya khudbada labaad waxa uu ujeedsanayaa qibladuu qaabilaya macnaheedu waa maxay jamcii uu kasii jeedsaday wayuxawilu ridaa'ah goyisiina waa dabarogaya wayafcalu الnaasu kadalik iyaguna dee qiblada ayay kusii jeedsanayaan maaha way kuba jeedeene go ay dabarogayaan oo go-a xaggiisii korena hoos buu marinaya xaggiisii midigna xagga bidix buu marinaya suuraynu ka bixinay markaynu kii hore abushajaac akriyay wayubaaliqu fi ducaa'i siran wa jahran kor iyo hoosba ducadu ku xeel dheeraanaya rabbi bariga abaar baa dhacday oo markaa waa in ilaahay dee la weydiistaa inuu ka dulqaado dadka oo aada loo badiyaa ducada fain sallow haddii ay tukadaan walam yusqow aan la waraabinin acaaduuha e way soo celinayaan ila ilahay waxba qasab lagama qaade haddii aad markaa dareemi weydo in lagu soo dedejiyo celiyun addoon baad adugu tahay wamaa calayka ila ducaa ducada un ku celceli oo haddii kale waxay keenaysaa ya-si iyo maaragtay quusashay keenaysaa waman yaqnatu min raxmati rabbihi ila daalun wain ta'ahabuu haddii ay haddaba diyaar garoobaan salaadii baa loo soo gaashaantay oo loo soo baxay oo banaankaa la isugu yimi ee cidda saaraysaana waa imaamke bacd alafraad ilan dadku maqli maayaan imaamkii dee laakin haddii aanu miyir qabinba ama waxaanba xusuusnay inuu baxar kale ku jiro dee waa markaa waa musiibo dadkii ku habsatay wey aafo wada gaadhay dadkii wey allaha caafimaadiye wain ta'ahabuu haddii ay haddaba diyaar garoobaan fasuquu qabla salaa ay salaada ka horba waaba la waraabiyeyba sallw shukran wasa'luu ziyaada ilaahay bay salaatu shukri u tukanayaan markaasa inuu u kordhiyana doonayaan wayundabu liahli lkhasb waxa u fiican dadka barwaaqada iskaga jira an yadcuu liahli ljadd khalfa salawaat dadka abaarta ku nool inay ilaahay u weydiiyaan inuu waraabiyo oo imika haddii roobabku inoo da-een oo aada inoo maasheeyeen oo la sheego gobolada qaarkood in abaar xumi ay ka jirto dee ilaahay baa roobdoon loo weydiinaya waa kaljasad ilwaaxid dadka muslimiinta ah ma aha un qof waliba inuu isagu isugu daran yahay ama intii meel joogtaaba hadday iyagu isugu daraadaan waa sifaatka munaafiqiinta ee ilahay uhi qad ahamatum anfusum iyagun baa isugu isugu darana cidna uma murugaysa wayundab waxaa kaloo la suneeyey an yakshifa bacda badani liyusiibahu walu maطrin yaqacu fi sana an yakshifa bacda badani jirkiisa qaarkii inuu maaragtay gacmaha iyo shaarka ka laabo iyo garbaha iyo ka yarsiibo gacmaha iyo gaar ahaan liyusiibahu si uu soo gaadho oo ugu do-o awalu maطrin roobka ugu horeeyo oo yaqacu fi sana sanadka da-ya had iyo jeer waa dee kaliishu abaartii bay noqotaa abaarta kaliishii bay udhacdaa marka in bal inahu xadiidu cahdin birabbi buu nebigu lahaa intuu gacmaha u yaro fayday ilaahay buu wakti dhow ka yimi waa barako badan yahay markaa la isku duugo wayusabixu liracdi walbarq onkodka iyo helaaca marka uu maqlana subxaana man yusabixu aracd bixamdi siduu nebiguba samaynta ayuu odhanaya onkodka iyo helaaca marka la maqlee lacarab waidaa kasura almataru markuu roobkii kala joogsan waayo wakhashiya darara dacaa birafci wakhashiya darara dhibaatadiisiina laga baqo dacaa birafcihi ilaahay inuu ka dulqaado ayaa la weydiisanaya dadka inuu rabbi ka dulqaado roobka bima warada fi sunna sidii xadiidka nebiga kusoo aroortaybaa ilaahay lagu baryaya oo ninkii reer baadiyaha iyadu mimbarka nebiga ku taagan yahay ayaa waxa uhi dee jidkii oo dhami abaar buu la go-ayo ilaahay bari kolkii dabeetana gacmaha uu kor u taago uli ilaahay una waraabi maraqaa laga furay dabeetana jimcaha kiisii baa nin soo galay isagii baana lagu sheegayba kii hore dee jidkii oo dhami roob buu la xidhmay ilaahay bari buu ihi haddana allahuma xawaalayna walaa calayna buu markaa nebigu ilaahay ou dushayada hareeraha yaga xawaalayna hareeraha yaga walaa calayna dushayada ilaahay ou hayeelin sidaasuu markaa allahuma cala adiraabi walaakaam wa butuuni alawdiyati wa manaabit shajar cala adiraab kuusaska iyo aakaamta tuurarka ah iyo dooxyada beerkooda iyo meelaha ay dhirtu ka baxda ilaahay halkaa ku shub laakiin ku eedaama iyo warbal inaga akriya iyo kuwaasi ma jiraan ducada marka lagu akriya marka roobku farabato ee uu kala joogsan waayo dad iyo xoolaba qaado waa taas sunnaha ahe waaridkee soo aroortay wasala allahuma calaa nabiyina maxamedin waalihi wasaxbi wasalim wallahu aclam